siddeetan qof oo ka mid a dadka qaba baahiyaha gaarka ah gaar ahaana naafaka qaybaha hoose jirka ayaa maanta eela kuraasta dadka naafada taasoo ugu deeqday ururka bisha case turkiga xiriiryaha bisha case turkiga cabduqaadir atabeeko ayaa xusay in dadkan ay baahiyo u qabeen kuraasta dadka naafada Rehabilitasyon projelerimiz kapsamında bugün 80 Somalili kardeşimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla 80 adet tekerlekli sandalyeyi kendilerine takdim edeceğiz. Biliyoruz ki tek tek sideetan qof oo walaalaheen soomaaliyeed oo naafada ah waxaan aaminsanahay haddii aan hal qof oo walaalkeena soomaaliyeed aan caawino ay ku dhilanto inaan caawinay guud ahaan ama dhammaan shacabka soomaaliyeed
olgan bakeer safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya ayaa munaasabadda dadka lagu guddoonsiye kuraasta ka sheegay inay si gaara isha ugu hayn doonaan dadka barakacayaasha ku jira xeryaha muqdisho gaar ahaana bisha barakaysan ee ramadaan ee fooda nagu soo haysa Sayın Valinin de vurguladığı gibi önümüzdeki dönemde özellikle Ramazan ayı ve takip eden kurban e, döneminde sida e, uu Türk soo hadalqaaday ama uu turist xusayba veya özel- gudoomiyaha gobolka banaadir dadka barakacayaasha ee ku dhaqan ee muqdisho ee waxaan ee, u yeelan doonaa fiiro gaar ah ee, khaas gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha Rab- ramadaan waxaan sii kordhin doonaa dadaaladeenna ee, iyo howlaha gargaarka ee, ee aan ka wadnay soomaaliya ama inta lagu guda jiro ramadaanka ama ramadaanka kadibba
Somali kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri iyi günlerde kullanması dileğiyle e, sözlerime son veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ee, waxaan u rajaynayaa walaalaheenna ee, loo qaybinaayo oo kuraastan inay ee, s- maalmo wanaagsan ay ku isticmaalaan oo ay ee, si fiican ay u isticmaalo u isticmaalaan oo ay noloshooda ee, wa- wax wa- noloshooda ay wax ka bedelaan oo ay u fududeeyaan ha- hawl maalmeedkooda hawl maalmeedkooda dhammaantiinana waa mahadsantihiin oo alislaam ah oo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yiriisow ayaa ka mahad celiyay deeqda ay heleen dadkan qaba baahiyaha gaarka ah ee maanta kuraasta naafada loogu deeqay waxaan si kal iyo laab ah uga mahad celinayaa bisha cas ee turkiga oo runtii xafladdan u samaysay in ay soomaalida dadka baahiyaha gaarka qaba ay si gaara ugu gargaarto gawaaridii ay u isticmaali lahaayeen baahidoodana haqabtiri lahayd ay u keenaan dalka islamarkaana guddoonsiiyaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan yiriisow ayaa sheegay in dowladda turkiga ay hanatay quluubta dadka soomaaliyeed sida weyn ay u garab istaageen soomaaliya xaaladihi adkeeda ku jirtay sannadihii lasoo dhaafay runtii turkiga aaday nooga duwan yihiin waddamada kale ee soomaaliya taageera waayo waxay hanteen quluubta eh, shacabka sababtana waxay tahay sida walaaltinimada hagarla'aanta ah ee dhiiranaanta leh ee ay mar walba noo garab taagan yihiin aada ayagana uga mahad celinaynaa sidoo kale si gaara waxaan uga mahad celinaynaa bisha casab turkiga oo runtii dadka baahiyaha gaarka qaba xil gaara iska saartay iyo dadka eh, agoonta ah oo ah dadka noogu nugul bulshada taasna waxayna tusaysaa sida ay runtii uga damqanayaan eh, shacabka soomaaliyeed una danaynayaan inay u taageeraan iyadana waa mid oo aan taariikhda idiin gelayso waana idinkaga mahad celinaynaa leyla xasan cabduqaadir waa hooyo xaamilo ah waxay naafo ka tahay qaybaha hoose jirka waxayna socodkeeda ku salayn jirtay inay salka ku gurguurato waxay hadda hesho kuraasa loogu talagalay dadka naafada oo maanta la guddoonsiiyey markii hore waa gurguurhay xaamilna waa ahayaad maanta baaskiil qurux badan aa hele maasha allah waa umahadic lahaa nink intiisoo dhiibtay alxamdulilah ilaahay mahadiis ogol waa gurguuri jira salka ku soco jira maanta waa ku faraxsanaa maadaama oo baaskiil laisay waa ku faraxsanaa aan dhama fahmo iniyo aan leeyahay seenab cali waxaa laba lugood u ahaa labadeeda gacmood alxamdulilah waa gacnaha ku soco jiray waa gurguuro jiray alxamdulilah beriga gargaar iyo kheyr ay taha maanta alxamdulilah ilaaha maado iskale walaalaha ina oo noo kaalmeeyey oo garabna siiyey iyo reerkii soo qalaqaadayba kheyr allah siiyey baahideedu waxa walba ku bedeli doonaa meesha taleefonkoo ka aadnaysan meelaan u gaari waayo way aadi karaa maanta alxamdulilah cunugii ardoo ku dhabo war waqti war soo qabta cunug waa dhibaya waa dhihi kartaa maanta alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin waa mahadsantihiin walaalayaalo hay-ado kala duwan oo turki ah ayaa howle ka fuliya magaalada muqdisho waxaana turkiga soomaaliya uu ka furtay safaaradda ugu weyn ee adduunka uu ku leeyahay cabdulqaadir okey v o a muqdisho